أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiru suurati اlmu'minuun ama tafsiru suurati اlmu'miniin casharkeenu wuxuu ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo labaatanaad wuxuuna ku bilaabanayaa si kokooban oo dhowr qiso allah subxaanahu watacaala uu noo tilmaamayo noo sheegayo qisatu nuuxin calayhi salaatu wasalaam maca qowmihi iyo qiso ka dambayso oo ama nebigeedu uu yahay huud ama uu yahay nebigeedu saalix hadba sidee ay isugu khilaafeen ahlu tafsiirka kadibna si guud ambiyadii ayaa alla uu dhowra laba aayadood meelaha uugu sheegayaa markaa dabadeedna qisatu muusa oo aad u kooban iyadana sidoo kale iyo nebiyullaahi ciisa iyo hooyadii maryam wax ku tacalluqo halkaaba marka aayadahani ay ku saabsan yihiin ama mowduucoodu uu yahay qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi walaqad wallaahi baan ku dhaartaye qad xaqiiqe ahe arsalnaa waxaanu dirnay nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisa intii ka abaan u dirnay faqaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkeeyow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda oo ilaahay waxida oo keligii caabuda maa lakum ma lihidiin min ilaahin ay ilaahun macbuud ma lihidiin hayruhu oo isaga aan ahayn ma lihidiin afalaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin oo aadnan rabbi ama cadaabka ka dhowrsanaynin faqaala wuxuu yidhi almala-u odayaalkii waxay dhaheen kuwii marka ummadda madaxyaweynta u ahaa waxay dhaheen aladiina mala-a oo kafaruu kufriyey gaalada ahaa waxay dhaheen min qowmihi xaalay qowmkiisii ka mid ahaayeen maa maxayba haada maa haadaa kan ma ahan maa haadaa kan nuux ah ma ahan ilaa basharun waa bashar un maahay wax kale ma aha basharka oo mihlukum idinka oo kale ah basharka oo yuriidu doonayo an yatafadala ama istinaafba haddaad doonto ka dhigo yuriidu wuxuu rabaa an yatafadala inuu isa sara mariyo calaykum idinka korkiina fadli iyo wax uu ku sara maro inuu dushiina ku yeesho walow haddii shaa allahu alla uu dooni lahaa isaga maahay wax kale inaan la caabudin haddii alla uu dooni lahaa la anzala wuxuu soo dejin lahaa malaa-ikatan malaa-ig maa samicnaa maayna ma aynan maqlin bi haadaa kan oo warkan oo bashar in lasoo dirayo ou rasuul uu yahay ma aanan maqlin fii aabaa-inaa aabbayaalkeen dhexdooda kuma aanan maqlin maa samicnaa maanan maqlin fii aabaa-inaa aabbayaalkeen dhexdooda kuma aanan maqlin alawaliina ee hore aabbayaalkeennii hore kama aanan maqlin warkaas in huwa maa huwa nuux ma ahan ilaa rajulun nin un weeyaan ninka oo bihi ay fiihi isaga dhexdiisaa jinnatun junuunun waali ay ku sugan tahay maahe wax kale ma aha ee fatarabbasuu korta oo sugta bihi isaga la sugta mowdkii iyo qadarkii iyo la sugta xataa xiinin ilaa waqti maa ilaa waqti uun la gaaro sidaabay markaa ay ugala ay kala hortageen risaaladiisii marka alla wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqahe arsalnaa nuuxan nuux ayaanu dirnay ilaa qowmihi qowmkiisi intii kaabaan u dirnay faqaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda ucbudullaha macnaheeda waxidullaha waay ilaahay keli ka dhiga oo ah yacnii isaga waa keliba eh laakiin idinka cibaadaadkiina iyo waxa aada samaynaysaan ee cibaadaad ah isaga keliya ku keli yeela oo isaga xaggiisa ula jeesta cid kalena marka waxa uu leeyahay waxba ha ka siinina ha ugu darinina ayb ucbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum malihidin idinka min ilaahin ay ilaahun macbuud malihidin gayruhu siwaahu isaga kasoo haray oon isaga ahayn malihidin isaga unbaa macbuud dhaba idiin ah marka min ilaahin mintu waa silo waa masaa-ida macna tawkiid wadato ilaahintaasi marka hadda lafdi ahaan waa jaran tahay laakiin xagga maxalka waxay iska taagan tahay waa iska yacni marfuuc maa lakum min ilaahin maa lakum ilaahun ilaah ma idin sugnaaninoo malihidiin waay hayruhu alla aan ahayn malihidiin afalaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin oo idnan ka dhowrsanaynin ciqaabka alle miyaydnan ilaahay ka cabsanaynin faqaala almala-u mala-i wuxuu yidhi aladiina mala-a oo kafaruu kufriyey qoladii odayaalka ahaa ee maqaawiirta ahaa ee waaweynaa dadka talada iyo waxaa u goyn jiray qoomka qowmu nuux kuwaasoo kaafiriinta ahaayoo alla ku kufriyey waxay dhaheen min qowmihi xaal ay ka mid yihiin nabiyullaahi nuux qoomkiisa waxay yidhaahdeen maquulu qowlkoodii marka waa kanaa maa haadaa kan ma ahan maa haadaa kani ma aha ishaaraduna nuux bay ku dhacaysaayo nuux ma aha ilaa basharun waa un bashar wax kale maahne waa bashar basharka oo mithlukum idinkoo kale ah taasi dood kama taagnaba laakiin inay niyadiisa dhex galaan iyo qalbigiisa foolxumo ah niyadiisii iyo waxa isagu ou rabo bay ka sheekaynayaan ayb yuriidu wuxuu doonayaa ama basharka oo basharkaas oo yuriidu rabo un weeyaan wuxuu doonayaa an yatafadala fadli inuu isa siiyo calaykum idinka dushiina inuu yacni sharaf isku siiyo oo anuu waxbaan idin dheerahay yidhaahdo oo isagu ou noqdo matbuuca la raaco idinkuna aada noqotaan taabiciin oo idinka aada wax raacdaan yani ninkani marka sharaf buu isku yeelayaayo wax uu idinka idinla dheeryahay buu rabaa inuu wax idin iska yacni fadli iyo tashriif inuu isaga gaar u qaato dushiinana ka qaato oo isaga markaa muxuu noqonayaa matbuuc waa la raacayaa idinkana maxaad noqonaysaan taabic qof kastaa idinka idin ka mida waxbuu un raacayaa marka waxay leeyihin ninkan hadafka oo waxaan ka leeyahay oo dhan in isaga la raaca nin iska rabowga isagu marka de bashar waayahay waa sax ilaahay uu waxyooday waay laakiin niyadiisa inay galaanoo waxaas baad rabtaa iyo saasuu ujeedaa iyo bani aadamkana inta badan sidaas waa waa ka siman yahay in badanoo ka mida way sameeyaan marka shay gar looga leeyahay iyo xaq loo sheego waxaa dhacayso inay yidhaahdaan marka nawaayaadka inay galaan oo ay yidhaahdaan anaa og waxaasuu damacsan yahay hadafkaasuu leeyahay waxaasaa qalbiga uga jiro waxaan waxaan marka qoladan ay dhahayaan waa nabiyullaahi nuux inuu dadka korkiisa sarreyn kuma rabo waa addoonnimadii alle ayuu qirsan yahay isaga laftiisa alla caabudayo war kaalaya ilaahay ila caabuda waayo aniga allah idiray waxbaan un idiin sheegayaa aniga i caabuda ma dhahayo iyagii laakiin arrintii waxay u bedeleen nin culuwi iyo takabur yacni fil ardi dhulka dhexdiisa ku rabo ayay ka dhigeen ayb walow shaa allahu allah haddii uu dooni lahaa muxuu markaa walow haddii shaa allahu alla uu dooni lahaa in isaga maaha cid kale aan la caabudin sidaa hadduu rabi lahaa mashii'adiisu ay tahay bani aadam muxuu kasoo diranayaa laanzala wuxuu soo dejin lahaa malaa'ikatan marka iyagu inay malaa'ig yaqaaneen baad meeshan ka fahmaysaa marka malaa'igtana marka see ku ogaadeen culimada waxay leeyihiin baqaayaad oo aadam diintii iyo dadkii muslimiinta ahaayee jiri jiray waxyaabo un kasoo ka haray oo ay maqmaqli jireen ayay ka mid ahayd middaani maxaa yeelay ibnu cabaas wuxuu yidhi kaana bayna aadama wa nuuxin cashratu quruun af toban qarni ayaa aadam iyo nuux u dhexaysay oo dadku ay xaq ku taagnaayeen marka waxay leeyihiin gefka kale galeen waa kanoo walow shaa allahu ilaahay hadduu rabo keligii in la caabudo malaa-iguba soo diri lahaa qof bani aadam inaga naga nala mida muxuu kasoo diraya waana shubha gaaladu in badan oo kamida ay qabeen waa kan hadda qoladan sidan dhahayaan kuwa soo socdana sidaas oo kale ay dhahayaan qof wax cunayo oo wax cabayo oo idinka idinla mida maxaa rasuulka uu ka yahay marka kufaaru makana saasay dhaheenoo waqaaluu maa lihada arasuuli yaأkulu الطacaama wayamshi fi اlaswaaqi waa maxay rasuulkan cuntada cunayo suuqyada ka shaqaysanayo ama suuqii wareegayo haddii ilaahay uu doono maa malag lasoo diro akaana linnaasi cajaba an awxaynaa ilaa rajuli minhum dadka ilaahay wuxuu yidhi ma waxaa la yaab ah nin iyaga ka mida inaan rasuul ka dhigno oy ayagu afahmi karaan suurat lancaamna waxaan kusoo marnay walow jacalnaahu malakan lajacalnaahu rajulan walalabasnaa calayhim maa yalbisuun iyaga malag maba fahmi karaanba in loo soo diro waxdana uguma jirto ayb oo allana waa ka dhahay walow anzalnaa malakan laqudiya almru huma laa yundaruun maa samicnaa maanan maqlin bay dhaheen bihaadaa kan ishaaradu maxay ku dhacee in nabiyullaahi nuux bashar rasuul ah inuu yahay oo ilaahay bashar uu soo diraya ma anan maqlin fii aabaa-inaa aabbayaalkeen dhexdooda alawaliina ee horreeyey aabbayaalkeennii hore kama aanan maqlin bani aadam baa rasuul noqonaya xujadoodii marka waxay noqotay aabbayaalkii waxaan lagama soo gaarin bes wax cilmi ma hayaan in huwa maa huwa isagu ma ahan ilaa rajulun nin un weeyaane wax kale maaha ninka oo bihi ay fiihi isaga dhexdiisa jinnatun junuunun waali ay ku sugan tahay marka jinnatun waa junuunun maa bisaaxibihim min jinna ayb iyo min aljinnati waannaas wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati nasaban kulli marka waxaa weeyaan waa ismiga iyo masderkii baa iswaafaqay ayb marka jinniga jinnatunna waa la dhahaa taa inta la geliyo marka min baabi tawaafuq اlismi walmasderi waay marka waxay ka dhigan tahay marka ay fiihi junuunun waali baa ku jirta ama jin ayaa ninkan ku dhex jiro waa waalanyahay ayb wax kale maahane waa nin dhexdiisa uu ku sugan yahay jin iyo waali haddana mar labaad yacni isagii bay durayaan oo waacaynayaan oo waxay leeyihiin waxaan waa ninkan waa waalan yahay ee wax waali a ma isagaa sheega allahaydin abuuray caabuda bwaalima iyada ah fatarabbasuu bay yidhaahdeen sugta bihi isaga la sugta maxaa lala suganayaan qadarka waa iska dhiman doonaa sida ugu jira ugu jira ugu jira hawshan isagaaba iska dhiman doona iska daaya ayb kufaaru qurayshna nebiga saasay ku dhihi jireen ayb fatarabasuu bihi u korta oo yacni waxaad la sugataan qadarkii iyo mowdkii la sugta xataa xiinin ilaa waqti xataa xiinin marka waxaa weeyaan waa waqti mubham ah oo aan la cayinin xataa xiinin ay ilaa waqti maa intii un waqti un laga gaara iska sugta qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux marka rabbi yaa rabbi rabbigayow unsurnii ii gargaaro ii hiili biihlaakihim halaagidooda ilaahu iigu hiili bimaa kadabuuni bisababi takdiibihim beenintooda darteedna ilaahu iigugu hiili oo kuwaan yacni inaad halaagto iigu hiili bitakdiibihim iyaga beenayntooda iyaaya aniga ay beeniyeen darteed ilaahu yacni ii hiille qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow unsurnii ii gargaaro ii hiille bimaa kadabuunii bisababi takdiibihim iyaaya beeninta ay aniga i beeniyeen darteed ilaahu kuwaan iiga gargaaro halaagaaga igaga gargaar waa markii dabcan dee uu ka muddo intuu ku dhex jiray uu taqriiban marka iimaankoodii iyo uu kawaquustay ama uu ku dhowaaday ayb ayuu sidaa yidhi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran ayb iyo anii maqluubun fantasir waa la iga adkaadaye ilaahu ii gargaaro ii heelle fa awxaynaa ilayhi an isnaci ilfulka biacyuninaa wa waxyinaa fa awxaynaa waanu waxyoonnay ilayhi ilaa nuuxin nuux intii ka abaanu u waxyoonnay an isnac ay isnac sameey alfulka doonidii sameey biacyuninaa innaga indheheenna ku sameey korkeeda yacnii meelaan kaa aragno yani ilaahay da meel walbay wax walba waa ujeedaa annagoo ku arkayna unbaa laga wadaa sameey doonta wa waxyinaa waxyigeenna ku sameey aan ku waxyoonayno amarkaasi doonta fa-idaa haddii jaa-a uu yimaado amrunaa arrinkeenna cadaabkeennii haddii uu yimaado calaamad maxaa u ah marka wafaara uu burqado atannuuru godkii dabka uu ka shidhnaa tinaarkiina uu burqado fasluk qaad yacni qaadsii fiihaa fi safiinati safiinada geli doonta dhexdeeda geli min kullin mid kastaa zawjayni lamaano ah ithnayni laba ka geli laba geli wa ahlaka ehelkaagana geli doonta ilaa man axad mooyaane sabaqa uu dhaqayoo hormaray alqowlu qowlkii cadaabka alle yacnii uu ku dhaqay caleyhi korkiisa minhum xaal uu iyaga ka mid yahay walaa tukhaatibnii ha igala waramin fi ladiina kuwii shanigooda ha igala dood ha igala hadlin dalamuu shirkiga falay kuwaa yacnii ha igala hadlin inahum iyagu muqraquuna kuwa la maashaynaya waaye fa idaa haddii istaweyta aada ka sara marto anta adiga iyo waman duul macaka adiga la jirkaaga ah calalfulki doonida korkeeda haddaad ka sara marto ood gurada kore uga dhacdo faqul dheh alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii najaanaa naga koriyey min alqowmi qowm naga koriyey aldaalimiina dulmi falay waqul dheh rabbi yaa rabbi rabbigayow anzilnii ideji munzalan inzaalan dejin ilaahu ideji dejinta oo mubaarakan la barakeeyey wa anta adiguna khayrulmunziliina kuwa dejiyo kan ugu fiican baa tahay ina fii dalika kaagaas dhexdiisa waxaa ku sugan la-aayaatin calaamaad baa ku sugan waxdaaniyada alla lagu qiro wain kunnaa wamaa kunnaa ma aanaan ahayn lamubtaliina ilaa mubtaliina kuwa jarribayo oo imtixaanaya un mooyaane wax kale ma aanan ahayn oo qoladaa waxaa rusushii iyo iyagii ay isaga hor yimaadeenoo xiwaarkaa u dhex maray waa imtixaan aan waan imtixaanaynay un fa awxaynaa waanu waxyoonnay ilaa ilayhi ilaa nuuxi nuux intii ka abaanu u waxyoonnay an isnac ay isnac anta tafsiiriye u waxyiga ayaana macno qowl ou ku jiraa ayb waxaanu u waxyoonnay ilayhi ilaa nuuxi nuux intii ka an isnac ay isnac sameey alfulka doonida sameey doon sameey biacyuninaa ku sameey aragtideenna aan ku arkayna sameey marka biacyuninaa waan soo marnay macnahan oo kale bimar bimar-an mina meelaan ka yacni aragti aan ku arkayna doonida ku sameeyo meeshan marka biacyuninaa qur-aanka sidan waa ku timid naada horta ilaahay isagoo waaxid ah ayaa damiirka jamaca oo isticmaa ayaa loo isticmaalayaa maxaa yeelay damiirkan jamaca waxaa ku yani khiaa waxaa ku hadli karo almutakalimu almucadimu nafsahu mutakalimka nafsadiisa weyneynayaa ku hadlo marka naadu marka waa saase jamac hadda iyadu ma loola qasdayo maxaa loo jamciyey marka acyun waa waxaa weeyaan afcul afculna marka waxaa weeyaan awsaanta waxay ka mid tahay jamcu tagsiirka ayay ka mid tahay waa la jamciyey marka biacyuninaa ayaa la yidhi indhaheenna ilaahay marka ma indho badan buu qabaana maya jamaca isaguna muraad ma aha saas jamaca muraad ma ahane waa lilmunaasaba maadaama naadu ay jamac tahay ayaa waxaa iyada lagu munaasabeeyey in markaasi jamac lagu keeno ayb jamac markaa in lagu keeno ayaa loo munaasabeeyey meeshaas marka cadad ma laga faa'iideysanayo waxay la mid tahay in tatuubaa ila llahi faqad saqad quluubukumaa baa la yidhi laba waaye markaas haddana la jamciyey quluubukumaa baa la yidhi ayb marka haddii tatniya wax loo idaafeynayo ama jamac loo idaafeynayo luqada fasiixa waxaa weeyaan in mudaafkana la jamciyo waxaa kaloo soo aroortay in iyada oo lafdigan la sheego isagoo mufrada walitusnaca calaa caynii baan soo marnay isheyda korkeeda calaa caynii iyadana marka mufradkan almufradu idaa udiifa cumuum unbaa laga faa'iideysana iyo jinsi ee isaga tira lagama faa'iideysanayo hal indhabis ayuu ilaahay qabaana lama dhahayo labadaa marka halkaas ku tageen marka ilaahay subxaanahu watacaala imaamu albukhaari iyo imaam alimaam alxaafid ibnu khusayma raximahum allahu labadooda waxay yidhaahdeen rabbi subxaanahu xadiidkii dajaal iyagoo ka qaadanaya qisadii dajaal lagu sheegay ee ay ku jirtay inahu acwaru dajaal waa cawar il buu la-yahay mid buu waxyar ka arkaa wa ina rabbakum rabbigiina laysa biacwara rabbigiin cawar ma ah cawar maaha haddii la yidhi maxay ka fahmeen marka khiyaartaas bukhaari iyo ibnu khuseyme iyo waxay ka fahmeen rabbigeen laba indhood oo aan indhaha bani aadam ka shabihin naqsi iyo nuqsaanna aynan soo gelin buu qabaa oo walirabbinaa caynaani naadirataani halkaa bayna ka qaateen oo ina rabbakum laysa biacwara hadda biacyuninaa marka aragtideenna ku sameey baa laga wadaa ayb wa waxyinaa waxyigeennana ku sameey fa idaa haddii jaa-a uu yimaado amrunaa amarkeenna hadduu yimaado wafaara ou burqado markaasi biyo ay ka burqadaan adtannuuru godkii ama hoggii dabka uu ka shidnaa tinaarka waa calaamad marka haddii meeshaas oo aan biyo iyo lagu aqoonin iyo qabow hadday biyo kasoo baxaan cadaabkii calaamadiisii waa waa bilowday wey saa ogoowo marka aad godkaasi biyo ka aragto fasluk fiihaa fasluk geli fiihaa fi safiinati doonta dhexdeeda geli fasluk marka waxaa weeyaan salaka iyo aslaka bimacnan waaxid salaka waa hulaathi aslakana waa rubaaci hal macno un baana loo jeedaa hadda fasluk waa hulaathi ay ku timid fasluk geli oo qaadsii fiihaa fi safiinati doonida dhexdeeda min kullin mid kastaa xaggiisa zawjayni ee lamaano ah zawjayn marka waxaa laga wadaa nooc kasto lab iyo dhadig qaad oo doontii geli ithnayni laba qaad mid kastaa marka laba mid sinfi kastaa lab iyo dhadig ka kooban waxaad qaadaa laba xaba ka qaad waayahay labadaa xaba hadhow marka hadda inaynan dabar go-in oo iyagiibaa haddana sii tarmaayan wa ahlaka ehelkaagana xambaar oo ehelkaagana geli doonida yacni dhex geli ilaa man axad maahane sabaqa uu hormaray caleyhi isagao korkiisa alqowlu ou ku hormaray hadalka hadalka waa maxay oo hadalka allah subxaanahu watacaala ee ahay in cadaabku u waajibayo kuwii cadaabka alle ka waajibsaday oo alla cadaab u waajibiyey kuwaa maahane inta kale saar de kuwaasi marka xaaskiisaa ku jirtay waxaa kaloo ku jiray wiilkiisiis oo maahna waa kii suuratu huud aan kusoo marnay yaa bunaya arkam macanaa walaa takun maca alkaafiriin qaala sa-aawii ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illahi ila man raxim waxaala baynahuma almawju fakana min almugraqiin waa ka alla yiri minhum xaal ou iyaga ka mid yahayna kuwa kuwaasi walaa tukhaatibnii haigala ha ila waramin fi ladiina kuwii sha'nigooda ha igala waramin dalamuu dulmi falay kuwii dulmiga falayna shanigooda ha igala hadlin inahum iyagu muqraquuna kuwa la maashaynayo la halaagayo waaye faida stawayta faidaa haddii istawayta aad ka kor marto anta adiga iyo waman duul macaka kula jiro macaaga ah cala alfulki doonta aad ka kor marto dusheeda yani markaad doonidii ka kor marto ayb faqul dhe istawaa marka calaa lagu gudbiyo calaa wartafaca waa yacni marka aad ka kor marto oo doonidii yani aad ka kor marto oo dusha uga dhacdo faqul dheh alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii najaanaa naga koriyay min alqowmi qolo aldaalimiina dulmi falay mushrikiin ila waa la cadaabaya iyage waqul dheh rabbi yaa rabbi rabbigayow anzilnii ideji munzalan xarafkan laba qiraa'a ku jirto mutawaatira munzalan iyo manzilan manzilan waxaa akriyay shucba can caasim caasim baa akriyey biriwaayati shucba marka munzalan quraada badankood baa akriyeen munzalan marka la yidhaahdo waa anzala oo laga sameeyey markaa ismu mafcuul zinatu ismi lmafcuul ismiga yani ficilka yani maa zaada cala thulaathiyi ismigiisa mafcuul waxaa kaloo loo isticmaali karaa darafka miimiga masderka miimiga yaa loo isticmaalaa marka munzalan hadda masder baa laga laqbeynayaayo ay inzaalan waa marka ayb waqul waxaa tiraa rabbi yaa rabbi rabbigayow anzilnii ideji aniga munzalan ay inzaalan dejin haddii manzilan qiraa'ada kale la akriyana ficilku waa hulaathi manzil waa mafcil mar hadday mafcil tahayna daraf miimi ah baa loo jeedaayo nazala yanzilu facala yafcilu waay yafcilu marka uu yahayna masderkana waa la kor dhigaa darafkana waa la hoos dhigaa daraf baa marka laga laqbeynaa manzilan marka la yidhaah makaanu degid waayo marka meel markaa yacni lagu dego calaa hadihi alqira'a marka la aqriyay marka manzilan meeshaa lagu degaayo xaggee lagu fasira laba tafsiir baa ku jirto mid waxaa weeyaan meel fiican ideji marka aan doonta ka degno ilaahu meel fiican nadeji barakaysan tafsiirka labaadna wuxuu yahay doonta lafteedaa loo jeedaa oo yacni rabbi yaa rabbi rabbigayu anzilnii ideji manzilan meel la dego doonta dhexdeeda waay markaas ayb labada macnona marka sidaas weya munzalan ay inzaalan dejin ideji mubaarakan la barakeeyey wa anta adiguna rabbiyow khayrulmunziliina kuwa wax dejiyaa kan ugu kheyr badan baa taa ugu fiican culimada qaar waxay yidhaahdaan aayaddan iyadoo la raacayo ama la qabsanayo ducadan marka laga degaayo gaadiidka marka laga degaayo iyo in sidan la yidhaahdo waa fiican tahay rabbi anzilnii munzalan mubaarakan waanta khayru lmunziliin imaamu nawowi laftiisa waxaan fila adkaarka iyo waa ku keenaa sidanna marka culimada in badan way yidhaahdaan ina fii dalika kaagaasi dhexdiisa ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayaatin baa ah calaamaad ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa tusayo wain kunnaa wamaa kunnaa ma aanaan ahayn lamubtaliina ilaa mubtaliina kuwa wax imtixaanaya un baan ahayn dadka marka waa laysu imtixaanay wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun rasuulkoodii iyo qoomka qoomka iyo rasuulkooda waa isku imtixaanan yihiin waa la fiirinaa bal kuwii adeeco rasuulka iyo kuwa diido imtixaana lagu jiraa marka wain kunnaa lamubtaliina inta bimacnaa maa haddii laga laqbeeyo laamkaani ilaa baa laga laga laqbeyna wain kunnaa lamubtaliina wamaa kunnaa ilaa mubtaliina waxaa kaloo bannaan in la yidhaha wainta bimacnaa qad in lagaba laqbeeyo la yidhaha wain kunnaa waqad kunnaa waxaanu ahayn lamubtaliina kuwa wax imtixaanayaan ahayn uma qisada marka nabiyullaahi nuux iyo tafaasiisheedana de suuratu huod baan kusoo marnay uma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin uma intaa dabadeed ansha'naa waxaanu aasaasnay oon amaamudnay min bacdihim iyaga gadaashood waxaan ahaysiinay oon abuurnay qarnan qarni dad yacni qarni dadkii ayaanu abuurnay aakhariina oo kale qolo kaloo waqti iyagu nool yaanu abuurnay iyaga kuwan nabiyullaahi nuux qoomkiisa gadaashooda fa arsalnaa waxaanu dirnay fiihim iyaga dhexdooda rasuulan rasuul ayaan dhexdooda ka dirnay rasuulka oo minhum iyaga ka mid ah an icbudullaaha ay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda sidaa ayaan la dirnay maa lakum malihidin min ilaahin macbuud hayruhu isagaan ahayn malihidin afalaa tattaquuna miyaydnan dhowrsanaynin qoladan marka uma ansha fa arsalnaa fiihim rasuulantan rasuulkan yaa loo jeedaa ibnu jariir dabari isaga wuxuu rajaxayaa waxaa loo qoladanse yaa loo jeedaa uma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariintan waa ayo ibnu jariir isaga wuxuu rajaxayaa waa reer hamuud waa hamuud rasuulkuna waa saalix buu leeyahay ee huud ma aha sababtuna wuxuu saa uga dhigayaa waxay tahay waxa lagu halaagay hadhow ayaa waxaa imaanayso fa akhadathm asayxatu bilxaqi sayxada iyo qayladana yaa lagu halaagay reer hamuudaa lagu halaagay oo ilaa reer caad iyaga waxaa lagu halaagay dabayl marka qoladaani wuxuu leeyahay waa reer hamuud mufasiriinta in badan oo kamidana waxay leeyihiin waa qowmu waa reer caad qowmu huod weeyaan sayxadaanina macnaha cadaab unbaa loo jeedaa ayb iyaga cabaadkii ka baxay waxyaabaha baa loo jeedaa bay dhahayaan iyagana marka waxay fiirin xagga waqtiga xagga waqtiga markaa qowmu nuux waxaa ku xigay qowmu huod ayaa ku xigay uma markaa dabadeed ansha-naa waxaan aasaasnay oon abuurnay min bacdihim iyaga gadaashood qarnan ahla qarnin qarni dadkii ayaanu abuurnay yacni waqti dad nool ayaanu ahaysiinay oo aan markaa yacni amaamudnay oon aasaasnay aakhariina oo kale oo kuwii marka qowmu nuux gadaashooda fa arsalnaa waxaanu dirnay fiihim iyaga dhexdooda rasuulan baanu kasoo bixinay oon ka dirnay ay bacanaa fiihim rasuulan waxaanu bixinay iyaga dhexdooda aan kasoo bixinay rasuul rasuulka oo minhum iyaga ka mid ah ayb an icbudullaaha ay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda sidaabaa rasuulku uu yidhi waay arsalnaada risaaladaana waxay wadataa macno qowl bay wadataa iyadana walidaalika antaani tafsiiriye in laga dhigaa waa iyada saas way maa lakum malihidiin min ilaahin macbuud malihidiin macbuudka oo gayruhu siwaahu alla aan ahayn afalaa tattaquun miyaydnan dhowrsanaynin oo aydnan cabsanaynin cadaabka miyaydnan ka cabsanaynin alla miyaydnan ka baqaynin wa qaala almala-u min qowmihi wa qaala wuxuu yidhi almala-u mala-i qoladii madaxyaweynta ahaa ee odayaalka ahaa min qowmihi xaal ay qowmkiisa ka mid yihiin rasuulkaasi aladiina mala-a oo kafaruu kufriyey waxay yidhaahdeen wakadabuu beeniyey biliqaa'i alaakhirati aakhira la kulankeedana beeniyey wa atrafnaa aanu u nicmaynay hum iyaga filxayaati noloshii dhexdeeda aanu ugu nicmaynay addunyaa dhoweyd waxay yidhaahdeen maa haadaa kan ma ahan rasuulkani ilaa basharun bashar un mooyaane wax kala ma aha basharka oo mithlukum idinkoo kale ah ya-kulu waa cunayaa basharka oo ya-kulu cunayo mimaa kii xaggiisa ka cunaya ta'kuluuna aada cunaysaan minhu xaggiisa aad ka cunaysaan wayashrabu oo cabayo mimaa kii xaggiisa tashrabuuna aada cabaysaan minhu xaggiisa aada ka cabaysaan ayb minhuda marka waa yacni maxduuf waana minhuda hore ayaana qariino ama daliil u ah wala in aطactum wala wallaahiyo in aطactum haddaad adeecdaan basharan bashar basharka oo mila mi mithlakum idinkoo kale ah inakum idinku idan markaa la khaasiruuna kuwa khasaaray ayaad tihiin wax idinka idinla mida bashar idinka idinla mida haddaad bar rumaysaan ood ka dambaysaan ood adeecdaan ayacidukum ma idin yaboohayaa waa yaabe istibcaad ayaa ku jira marka ayacidukum ma idin ballan qaadayaa annakum idinku idaa haddii mut midtum aada dhimataan wa kuntum aada ahaataan turaaban ciid iyo wacidaaman lafo aada noqotaan annakum idinku mukhrajuuna kuwa lasoo bixinaya inaad tihiin miyuu idin yaboohayaa oo idin ballan qaadayaa arrintaa arrin fogba waaye hey haata ay bacudda waa fogaaday hey haata ay bacudda waa fogaaday alwujuudu helitaan ayaa fogaaday in la helo limaa waxa tuucaduuna la idin yaboohaya in la helaa fogaatay oo arrin aada u fog waayo bay leeyihiin in hiya noloshuna ma aha ilaa xayaatunaa nolosheenna un maaha addunyaa dhow maaha wax kale maaha namuutu waan dhimanaynaa oo yaa dhimanaya marka kuweena waa weyn odayaalku waa dhimanayaan wanaxyaa waa noolaanaynaayo ilmihii yaryaraana waa soo korayaan oo waa soo barbaarayaan noloshu waa un intaas wamaa naxnu anagu ma nihin bimabcuuhiina kuwa lasoo bixinayana ma nihin amaa nebigan naloo soo diray in huwa maa huwa isagu ma ahan ilaa rajulun nin un maaha wax kale ma aha rajulka oo iftaraa abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay wamaa naxnu inaguna ma nihin bimu'miniina lahu kuwii u rumaynaya isaga ma nihin qaala wuxuu yidhi rasuulkii marka rabbi yaa rabbi rabbigayo unsurnii ii hiilli bimaa kadabuuni bisababi takdiibihim iyaaya beeninta ay beeniyeen darteed rabbiyow ii hiilli qaala alle wuxuu yidhi camaa qaliilin can qaliilin wax yar oo min azamaani waqtiga ah layusbixunna waxay ahaanayaan lawallaahi yusbixunna waxay ahaanayaan wax yar kadib naadimiina kuwa qoomamaynayay ahaanayaan fa aqadad waxaa qabatay hum iyagii asayxatu qayladii baa qabatay bilxaqi xaalay xaq ku dheehan tahay qayladaasi ay dhab tahay fajacalnaa waxaanu ka dhignay hum iyaga quhaa'an daadxoor qashinka uu daadku soo qaado ayaanu ka yeelnay fa bucdan fogaansho la fogeeyo lilqowmi ha u sugnaato qoladii aldaalimiina dulmiga falay mushrikiinta fogaan la fogaado allah ha u sugnaato nebigii iyo marka xaalkiisiina sidaas baa marka qoladanna ay ku dambeeyeen wa qaala almala-u meli-i waxay yidhaahdeen min qowmihi xaal ay qowmkiisa ka mid yihiinna mala-aasi nebigaa rasuulkaa qowmkiisa xaal ay ka mid yihiin aladiina mala-a oo kafaruu kufriyey kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen wakadabuu beeniyey biliqaa'i alaakhirati aakhirada la kulankeedana yacni beeniyey wa atrafnaa aanu u nicmaynay hum iyaga filxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweydna aan ugu nicmaynay saddex shay baa marka laga tilmaamayoo kufri aakhira haddana la beeniyey aakhiradii gaar baa loo sii sheegay shanigeeda waa weyn yahay wa atrafnaahum fi lxayaati dunyaana dad adduunyada loogu nicmeeyey waa wax kalaba garan maayaan marka adduunyada ay haystaan bis unbay fahamsan yihiin qofka marka de adduunyada loogu nicmeeyo loogu nicmeeyo aakhiradiiba wuxuu moodayaa aakhirana inuu sidaas waxu helayo ayuu u qaadanayaan oo qof marka wuxuu noqonayaa hadafka loo abuuray meel dheerba aan ka fekerin noloshiisa iyo himiladiisaoo dhan waxay noqonaysaa adduunyo un keliya rasuulkana sala allahu calayhi wasalama ducadiisa majlis kasta uu ka ducay jiray sida axaadiidta qaar lagu wariyey maxaa ka mid ahaa walaa tajcal iddunyaa akbara hamina ilaahu adduunyaha ka dhigin waxa hamigeenna kan ugu weyn oo haddii ay yacni meel yani waxa aan ku himiloonayno oo aan yididiilsanayno ama aan aada uga fakarayno adduunya bis ha ka dhigin allow laakiin qofku hadda maanta adduunyadu marka hamigeedu muxuu u badan yahay adduunyaka iska dhaaf gaaladii innagii muslimiinta ahaabaa hamigiiba adduunyo ou noqday qofkii oo yacni diintii wax ka yaqaano maqlaayo wacdigii islaamnimadii ku barbaaray wax fahamsan laga yaabo da-na uu joogo weliba mararka qaar ee da-da markaa uu taagan yahay toddobaatan toddobaatan iyo dhowr lixdan kor u dhaafay ayaa diintiisiiba wuxuu siisanayaa wax yar dureyhimaad wax yar doolaraad yaryar buu diinkiisii siisanayaa xataa meel uu ku cunayo inaysan jirin waa u muuqataa waxbuu isdul saarayaa maal unbuu tacbayaa maalkiina xalaal iyo dariiq fiican hadduu ku tacbi lahaa xataa hadduu dariiq fiican ku tacbi lahaaba ayuu eedeysnaan lahaa sababtoo ah da-daasi inaad maal un keliya ka fakartood wax tacabto waqti dhumis waayo aakhirada aada u socoto iyo meesha aada u socoto iyay waqtigeeda kaa dhuminaysaa iyadoo sidaa kii xalaasha ahaa uu yahay ayaa waxaa lagu mashquulsan yahay dibindaabiyo un in lacag lagu qaata nacam dadkii baa la luggooynayaa waddankii baa la luggooynayaa diintii baa la luggooynayaa war maxaa dhacay haddii la yidhaha meeshaan waa ka qoyan tahay la leeyahay nacam dhaqaala yaallo meeshani waa ka qoyan tahay madaxtinimaan rabaa hadaf maba wax kale maba ujeeda kursi iyo yacnii mansab iyo sharaf raadin iyo maal raadin bis unbaa ka hor muuqdo hebel soo uma jeedid meesha yacni waxa uu daare iskor saaray soo uma jeedid awalba meeshaan aniga sanad ama labadoo sanaan joogayaa waxabaan iskor saarayaa buu leeyahay nacam haddana maca daalika uma muuqato qabri gawgiis inuu joogo nacam lana maanta ninka yacni lixdan sano acmaaru ummatii maa bayna maa bayna sitiin ilaa sabciin buu nebigu yidhi ummaddayda cumrigeeda waa lixdan ilaa toddobaatan inta udhexayso markaa ninku markuu lixdan dhaafo waa inuu ogaadaa marka in qabri qarkiis uu saaran yahay macnaheeduna maaha lixdanka kaan gaarin qabriga inuusan u dhoweyn qabriga waa loo dhow yahay leanna waqti la dhimanayo la garan maayo nacam meeqa yacni taqriiban masjidkeennan waxaa laga yaabaa duhu yacni meeqa shalay iyo maantaba janaasa ayaan ku tukanay janaasadaa la sheeg sheegaayo adiga miyaysan kugu imaanaynin markaaga ma ku fakarnaa markaan janaasada dukanayno in innaga lafteenna yacni marka aan u soconno meeshaas waxay u baahan tahay marka in arrinkaa aada loo rogrogo oo qalbiga aada loogu rogrogo xaqiiqadu saas waaye haddii maanta xaqiiqada aada iska indhatirtana ee berrita waqti aadan dib isugu laaban karin ayaad aadeysaa marka dadka marka adduunyo loogu nicmeeyaba iyaday ku mashquulayaan hamina ka dhiganayaan marka aakhirada in aada loo fiiriyo yaa muhim ah wa atrafnaahum aan waan aan u nicmaynay fi lxayaati noloshii dhexdeeda aan ugu nicmaynay addunyaa dhoweyd waxay yidhaahdeen kuwaasi maa haadaa kan ma ahan ilaa basharun bashar maahay wax kale maaha rasuulka ninkani basharka oo mislukum idinkoo kale ah ya'kulu kaa oo ya'kulu cunaayo mimaa kii xaggiisa ka cunayo ta'kuluuna aada cunaysaan minhu xaggiisa aad ka cunaysaan wax aad idinka ka cunaysaan buu isaguna ka cunaa wayashrabu waa cabayaa mimaa kii xaggiisau ka cabayaa tashrabuuna minhu aad ka cabaysaan xaggiisa marka minhuda dambe waa la qadaraa tan horaana daliil u ah waana meelaha caa-idku marka uu fii maxalli jarin uu joogo waxaa iska banaan waxaa marka aada mashhuur u ah in la gooyo wasfi hadduu ku jira iyo haddii kaleba wayashrabu mima tashrabuuna minhu waay marka caa-idkan maadan dambe caa-idkeeda waa minhuda lasoo qadaraya walaa in aطactum walawallaahi in aطactum haddaad adeecdaanod ka yeeshaan basharan bashar basharka oo midlakum idinkoo kale ah inakum idinku idan markaa la khaasiruunaad ahaanaysaan kuwa khasaaray haddaadba qof idinka idinla mida war ka maqashaan waaba khasaarteen banaan iyadana waa si kale oo dadku xaqa ku dhaafo mararka qaar bani aadamku ma jecla in talada uu meel kale ka qaato weliba hadda bani aadamku yaa xukumaya awelma malaa-ig baa xukumi lahayd waa ma iyagaa isxukumaya bani aadamka marka waxyaabaha nebigu baray waxaa nebiguna baray sal ll ly slam waxaa ka mid ah qofka inuu ogolaado in heyrkiis u taliyo ilaa dadkao dhan ma wada talin karaan rasuulka sala lla ly slam wuxuu yidhi dabcan insaankuna waxaad fahmaysaa madaniyun biabcihi insaanka dabcigiisu wuxuu ku yahay madani madani waxaa laga wadaa insaanku dadow la nool yahay adiga baahidaada dad ayaa waxyaaba adiga kaa maqan baa dad kale aa ka helaysaa wax adiga kugu jiraa dad kale siinaysaa tacaawun ayaa idinka dhexeeya inaad iskaalmaysataan oo khayrka isku kaalmaysataan sharti in laga hortago nafta haddana waxay jeceshahay iyada inay wax walba ka hormarto oo mararka qaar dulmi baa kaa imaanaya xoogaa cadaalad daraa kaa imaanayso nin walbaa isaga ayaa wax isla rabo haddii marka aan la helin dadkaas meesha isugu yimid wax maamulo oo ayagu ay ku kalsoon yihiin oo ay talada u dhiibtaan oo cadaaladda ku maamulo haddaan la helin waa iscunayaan dadku walidaalika rasuulka sal lla ly slam wuxuu yidhi hadday saddex qof hadday safar aadayaan nin madaxa ka dhigtaan oo warkaa ka maqlaan haddii marka jamaaco yar oo saddex qof ah oo weliba safar ku jiro oo muhimadooduba safarka ku eg yahay haddii la yidhi ha iska soconina ilaa inaad madax samaysataan maahane dad badan oo magaalo jooga maxaad malaynaya marka naam xadiidka iyo axaadiis lamida waxay ka qaateen culimadu in madax la samaystaa waajib inay tahay horta naam in madax la samaystaa inay waajib tahay madaxdaasi marka iyagu sifaaday leeyihiin shaqana waa leeyihiin dabcan dee sifadoodu waa badan tahay inay cadaalad ku sifaysan yihiin inay yacni muslim inuu yahay qaangaar yahay xubnaha ka fayow yahay uusan waalnayn rag inuu yahay yacni waxyaabahaas oo dhan baa ku awood inuu karti inuu leeyaho shaqadaa qaban karo waxyaabahaas baa asaga laga feeriya haddii marka la heli karo qof qurashi ah oo hawshaas oo dhan u dhammaystiran tahayna inuu qurashi ou noqdo leanna nebigu wuxuu yidhi al-aimatu min quraysh a-imada qurayshay ka imaanayaan qadimuu qurayshan quraysh ha la hormariyo ee idinku ha ka hormarinina quraysh buu yidhi dadka kale aduu sifaadkaa buu leeyay kutubaha fiqigana aad baa loogu sheegaa imaamada iyo meelaha markay ka hadlayaan laakiin ninkaa isaga yaa keenaya laftiisa ummaddani waa tiro badan tahaye ninka madaxtinimada mudan yaa soo qabanayo dadka usoo qabanaya seesa ku imaadaa saddex sifo ayuu ku imaanayaa sharcigu sida uu tilmaamay mid xaaraan ay tahay sharcigu reebay labana la ogol yahay mid waxay tahay waana midda qaalibka ahee badan dadka ahlulxalli waalcaqdiga ah inay iyagu ay soo qabtaan oo ay markaa yacni doortaan intii la heli karo ahlulxalli waalcaqdi kulligood shardi maahane intii la heli karee kulmi karto inay ummaddaas marka qof usoo qabtaan ahlulxalli waalcaqdiyo iyagu marka shuruudihiinu waa maxay yaa noqonayo ahlulxalli waalcaqdi waa yani qodobkaani wuxuu ku saabsan yahay yacni dadka cidda maamulayso yaa usoo qabanayo yaa dadka u furo una xiro waay inaga waqti fasaaday sharcigu dabcan ka hadli maayo nacam waxaa laga hadlayaa yacni sida sharcigu uu rabo ahlulxalli walcaqdiga alimaamu nawowi minhaaju qaalibiinka wuxuu ku sheegay saddex sifo saddex qolo inay yihiin aan ujeedaa saddex qolo waayo qolada koowaad waxa ay yihiin alculamaa dadka sharciga yaqaano leanna maxaa yeelay haddii meesha sharci wax yaqaano aan la keenin ee waxa xun iyo waxa saniyaa dadka tusaaya alculamaa waa koow qolada labaadna waxaa wuxuu yidhi alumaraa umarada ama alru'asaa umaradaasna waxaa laga wadaa cashaa'irta iyo qabaa'ilka dadka maamulo qolada saddexaadna wuxuu ku sheegay alwujahaa dadka bulshada magaca iyo wejiga kule ee sumcadda oo maanta hadday meel yimaadaan yacni dadka u istaagayaan oo hawsha ay rabaanna ay u qabanayaan wixii iyagu markaa aada looga haybeysanaya ama markaa isagoo aqoon-yahan ha noqdo ama ganacsado ha noqdo qof uun dadku usoo istaagayaan oo agtooda sharaf ka leh saddexdaa qolo ayaa laga rabaa inay dadka wax usoo bixiyaan alculamaau walumaraaءu walwujahaa shuruudda laga raba marka maxay tahay alimaamu nawowi wuxuu yidhi wasifatuhum sifatu shuhuud iyaga sifada laga rabo kuwaasi waxay tahay wixii markhaati nin noqonaya laga rabo markhaati gal qofaan markhaatiba loo keenaynin oo sharcigu uunan markhaati ka dhiganaynin in dadka ahlulxalli waalcaqdi ou u noqdaa waa ibtilow isaga marka qofka oday dhaqameed marka lagu leeya oday dhaqameedku waa inuu markhaati geli karo hadduusan markhaati geli karin waa iska tegaan haddii marka la yidhaahda ninkani waa shar badan yahay waxbau bi-inayaa hadhow ummaddii isaga waayahay meesha ha la geeyo wax faa-iidaa lama helayo nacam maanta dhan xalqad faarig ah unbaa lagu dul wareegaa nacam wadankuna wax meel ou aadaya maleh nacam maleh iyaga marka sifatuhum sifatu shuhuud ayaa laga rabaa shuhuud marka sifa maxaa u ahaa jiray de qofka markhaatiga noqonaya waa inuu yahay qof yacni qaangaar ah oo caaqil ah oo muslim ah waa inuu ka nabad galo asbaabta fisqiga waa inuu ka nabad galo asbaabulfisqi qof wax kaleba aan lagu aqoonin fisqi bis waa ilxaad waxaa maalan ilxaad iyo cilmaaninimo iyo sharcigu wax uu tara ma leh qof markaa yacni dhahayo sharcigu macno kuma fadhiyo layskuma maamuli karo oo diin naga dhaaf xagga naga dhig qof dhahaayo ahlulxalli ummadda uma noqon karo qof dhiigga muslimiinta iskaga qubaysanayo lagu yaqaanaba waxaas oo mushkiladiisu mushkilad caama ay noqoto guri kasto ayaa looga yaqaanaa macnahaas ummaddii haddana adiga dadka u dooro cidda ay maamulayaan adiga u doorana ma qaba ma sifo saxa maaha maxaa yeele markhaatiba ninkan ma gelaayo kabaa'iru baa lagu yaqaanaye nacam nin marka ilaahay ka cabso waayo malaka ou alla uga cabsado aan lahayn dadkan miyuu marka wanaagu keenayaa abadan qayb yacni waxaa kaloo sidoo kale baxaya dabcan qaybo kaloo iyaguna boob un lagu yaqaano iyo dhac haddii magacooda la keeno ama lasoo dhajiyo boob iyo dhac iyo beliliqo un baa la xasuusana kuwaas iyagana marka haddii la yidhaha dadku iyaga ha u qabtaan cidda ay maamulayaanna sax maahan sharci ahaanu sharci un baan ka hadlana meeshaa iyadana marka waa sidaa waxaa kaloo ahlulxalli walcaqdigu ay noqonayaan rag dumar maya leanna saxaabadu markuu nebiga dhintay inta aan nebiga la duugin oo aan la diyaarinin waxay u fariisteen ninka horta madaxda noqo lahay fiqiga saxaabada feeri yacnii rasuulka inta aan la duugin ayay waxay u fariisteen madax in la samaysto horta yaa dadkan madax u noqonayo nebigii waa dhintay yaa hogaaminayo horta nacam haddii aan la samaynin duugtiisay isku dagaalayaan soo maha dadku nacam xataa se wax kastoo nidaam iyo maamulun bay u baahan yihiin marka isagoon la duugin duugtii duugiddii bay dib u dhigteen madaxtinimadii bay markaa ka bilaabeen inay hagaajiyaan horta saqiifatu bani saacidda waa tii la fariistay ansaarna waatay markaa yidhaahdeen annagu sacad binu cubaadan keensanaynaa sababtuna waxay ahayd de carabtu ma aqoonin qabiil qof aan ka dhalanin inuu u taliyo ee rasuulku dadka oo dhan buu ka dhexeeyo rasuul ahaana loo aaminsanaa hadda waa dhintay dadka kale see layeela iyagii marka waxay rabeen inay ku dhawaaqaan sacd bnu cubaada waa la hadlay marka saqiifadii baa lagu dhex hadlay hadalla yaa la isweydaarsaday abubakar iyo muhaajiriintii qaar ka mida waxay keeneen xadiid oo waxay yidhaahdeen nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi al a'imatu min quraysh a'imadu qurayshay ka imaaneen yacni naxnu alumaraa wa antum alwusaraa annaga umaradii baanahay idinka haddaad ansaartiina wasaradii baatihiin waadna kaalmaynaysaan sidaas markii la yidhi abubakar xukun mau raadinayena maya markii intaa uu yidhi idinka cid doortuu yidhi marka laakiin muhaajiriinta sida nebigu yidhi ha laga xulo weliba abubakar cumar iyo abu cubayde iyo waxbuu markaa soo eegay iyagii baa marka diiday inay abubakar ka hormaraan sababtoo ah salaadii isagaa dadka tuji jiray haddii marka nebigu salaadeenni raalli adiga kaaga noqday cid kale ma siisanayna adiga halkaas bay marka kula mubaayacoodeen ahlulxalli walcaqdigii meeshaas joogay masjidkaa la aaday cumar baa markaa u furfuray dadkiina waa la mubaayacoodeen meeshaas marka la joogo haweenkii caqliga badnaa ee cilmiga badnaa lama warsanin intaas madaxtinimada lasoo ninka madaxda noqonaya lasoo qabanayay caa-isho meel dhoway joogtaa lama warsanin faatimo oo gabadhii rasuulka ah gabadhii rasuulka sala allahu calayhi wasalam lama weydiinin kaale aan kula tashanee lama dhihin meeshaas bay marka culimada waxay ka fahmeen sida abulmacaali aljuwayni iyo kale khiyaatiga iyo uu ku sheegayo ayay waxay ka fahmeen baabkan ikhtiyaarka ahlulxalli walcaqdigu haween inaynan soo gelaynin wixii haddayna iska ordaan ayagu rabo sharci aan rabin baabkoodu waa iska gaar halna in la ogaadaa waa muhim naagaha macnaa looga reebay kuwaan hadda aan sheegayay ee fisqiga ku sifaysanna macno kalea looga reebay qalad in la fahmo maaha dadka qaar baa waxay leeyihiin kuwii dhiigga daadiyey waa kaan waa kuwan lagama hadlaayo ayagii baa ordaayo lagama hadlaayo naag un keliya maxaa looga hadlaa wadaadadu maxay naag un uga hadlaan bay leeyihiin wadaadada wixii sharcigu sheego o dhan ay ka hadlaayaan naagaha sababka loogu diiday fisqi hadda maaha naagnimadaa waxay keenaysaa inaysan waxu dooranin sababtu maxay tahay haweentu waxaa ku abuuran caatifo haweenku waa caa waa caadifoodaan nin inkiri kara ma leh caatifadaasi haweennimadu waa ku fiican tahay oo ilaa haddii ay caadifa ka maran tahay ee ilmo maaynan koriseen oo ilmihii uma naxdeen oo wax badan uma aynan samayseen xikmad ilaah ilaahi ah nimankay naagaha naagaha caatifo badan doqonnimo maahan marka caadifadaas keligeede xikmadaa ku jirto oo noloshu ay ku soconayso ta kale haweenku meel kale dadkan la dooran rabo ayaa la rabaa inay soo dhisaan iyaga macnaha baa ku jira iyado faasiqiin faasiqaad baad wada tihiinoo ma astaahishinin la leeyahay ma aha kuwan dhiigga daadinayana fasaqo waayo iyagu nacan waa faasiqiin fisqigaa ka mancinayo inay wax doortaan naaguhuna naagnimadaa ka mancinayso hadday naagtu marka isku darto fisqi iyo naagnimadiina kaba sii fog oo ninkeedii intay kasoo tagtay mukhaalafo ku noqotay ama iska qaawan tahay ama fisqi banaanka awalba nin faasiqanba loo ogolayn markaa ayib sidaas marka waa sida marka ahlulxalli walcaqdigu ay ka koobmaan waxaana keenayso qabash badan iyo qala faham faham xumi badan oo dhacday darteed waqtigeedana la joogo ayaa waxay keenaysaa waxaan in la bayaaniyo diinkuna sida uu ka qaban la sheego kutubna waa laga alifay arrimahan oo hadda kutubtan siyaasa sharciya ka waranto macnahaas baa yacni ay ku qotomaan qolo kale iyagana waxaa looga manciyey naqsi haysto oo ay ka mid yihiin dadka waalan oo kale qofka waalan qofka aan ji jiran oo isaga marka yacni aan jirada shaqadaa la wadi karin waa laga celiyey walow kaana acbad nnaas ha ahaado walow kaana acbad annaas dad midka ugu cibaado badan ba xataa ha ahaadee war adigu shaqadan ma qaban kartid bal nabiga sal ll ly slam abu dar oo la og yahay khayrkiisa ayuu wuxuu yidhi innii araaka daciifan nin daciifan ku arkaa hatawe laba qof ha maamulin maal agoomeedna ha maamulin buu yidhi abu darun nebigu intuu arkaybu adig ka leexu yidhi saasuu kula teliyey maahan inuu abudar la liidaayo ama inuu xun yahay ma aha waxaa laga yaabaa marka isagu yacni sida uu wax u maamulayo in ama adeyg ku jiro oo kale adeygaasna aysan xamili karin lagu dhibtoodo waxyaaba noocaas oo kale u nebigu calaa kulli xaal inii araaka daciifan nebigaa yidhi abudarna ma caayana dabcan ma qof axad caysan maahano waa saxaabi ayb marka macaanidaas waxay ku jiraan meeshaas iyagaas ahlulxalli walcaqdiga marka qof qabanayo sifada labaad waxay tahay ninka madaxda ah inuu qof keena isaga sida cumar ku yimid waayo abuubakar markuu dhiman rabay dadka cumaraan uga tegay buu yihi talada cumar uu ku wareejiyey saxaabaduna kulli waa aqbaleen sifo bannaan inay taha laga qaadanaa meeshaas marka middaa dambe middan dambe ee abuubakar inuu talada cumar u dhiibay waxay keenaysaa axadka ugu mudan inuu yahay buu arkay saxaabada qaar baa waxay yidhaahdeen cumar waa nin ad adage arrimaa dadka nin ad adag u dhiibtay oo hadhow aakhiro lagu qabsadaa markaasuu abuubakar wuxuu yidhi waxaan alla ahayn maa igu cabseynaysaan maya bay dheheen waa u diyaarsaday yidhi ilaahay waxa aan u jawaabo haddii uu rabbi i yiraa ummaddan yaa uga soo tagtay kii ugu khayr badnaayan uga soo tegaan dhahaya markaa dadkana dad jawaabtooda diyaarsanayay bay ahaayeen sifada saddexaad waxay tahay dadka taladooda xoog in lagu qabsado waan xaaraan middaas ma banaana dadka in marka inta xabad loo qaato xoog baan idinku maamulayaa la dhaho ma banaana cumar baa wuxuu maqlay mar uu soo xajiyey laba nin oo dhahayso anigu hadduu cumar dhinto hebelaan caleemo saarayaan xukunkana saasaan ku qaadanaynaa markaasuu cumar wuxuu doonay inuu istaago wuxuu yihi galabta waa istaagayaa meeshan mina mowqifkan ka ista mawsimkan ka istaagayaa waxaanan dhahayaa buu yidhi dadkan rabo inay taladiina boobaan iska ilaaliya waxayna mudan yihiin in la dilo fasaadkooda dartiis meeshaa markii cumar sidaa uu yidhi baa saxaabada qaar ibnu cabaas iyo waxay kula taliyeen mawsimkan nin waxgarada iyo ninaan waxgarad ahaynba wuu kulminayaaye ha furin baabkan haka had halkan ha uga hadlin markaad madiino tagto meeshii culimada iyo indheergaradku joogeen arrintan meeshaas ku fur bay dheheen cumarna taladaas waa yeelay madiina markii uu tegay jumcadii buu istaagay wuu ka hadlay marka arrintii marka waana diiday talada in la maroorsado xoog lagu qaato taqallub ayaa la yidhaha haddii marka qof uu sidaas yeelo xoog ku qabsado ee dadkii iyo isaga iyo wixii uu kala islaaxiyo oo hadda dhib iyo dagaal markaas uunan jirin maxaa laga rabaa dadka inay iskaga sabraan ninkaas hadduuba muslim yahay waa deynayaan maxaa yeeley haddii waa dagaalamaynaa ay dhahaan dhibkaas sii badanayo xaqnan lidimaa iyadoo d dimaa'da la ilaalinayo siyaasada sharcigu marka waa taas meeshaas ka abbaaray marka sharcigu marka siyaasa ma yaqaan iyo sideedana mafhuumka shareeco ayaa dadku isku hayaanba cilmaanigu diin marka la yidhaha muxuu ufahamsan yahay islaamku salaa cibaadaad bisu ufahamsan yahay laakiin mafhuumka saxdaa ee diintu waa shaamil cibaadaad iyo akhlaaq iyo axkaam iyo maamulba waa ku wada jiraan asalka horeba marka waxaa diin loo fahamsan yahaa la rabaa in laga doodo inta aan baab kale la gelin ayb marka waa ku dheeraaday waxaanun ugu dheeraaday baabkan marka ahamiyadaas iyo dadku waxaa laga yaabaa qusuur inuu uga jiro iyo fahm faham gaabni ama dad wadaadnimo iyaguna yacni qalab wadaad wadaado wato inay si xun wax u fasiraanna way dhacdaa marka culimadeenii hore iyo kuwii dambeba sidaasaa xaalkooda uu ahaa marka alla sub waxaana gelisay marka qoladani marka waxay yidhaahdeen ma walaa in aطactum wala wallaahi in aطactum haddaad adeecdaan basharan bashar basharka oo midlakum idinkoo kale ah inakum idinku idan markaa la khaasiruuna kuwa khasaaray baa tihiin ayacidukum ma idin yaboohayaa mau idin ma idin ballan qaadaya annakum idinku idaa midtum haddaad dhimataan wa kuntum a ahaataan turaaban ciid iyo wacidaaman lafo annakum idinku mukhrajuuna kuwa lasoo bixinaya inaad tihiin sidaa miyuu idin yaboohayaa waa yaabe hayhaata bacudda waxaa fogaaday hayhaata marka waa waa ismu ficil ayb hey haata ay bacuda waxaa fogaaday hey haata bacuda waa fogaaday alwujuudu faacilka marka waa laqadara alwujuudu in la helo ayaa fogaatay helitaan limaa kii helitaankiisaa fogaaday tuucaduuna laydin yaboohayo kaa in la helo wax fog waay waxaa laydin yaboohaya aakhira in laydinsoo bixin doonood noolaan doontaa wax fog waay in hiya maa hiya maaha noloshu ilaa xayaatunaa nolosheennan nolosheenna un weeyaan addunyaa ee dhow nolol waa midaan hadda aan ku jirno bes namuutu waa dhimanaynaa wanaxyaa waa noolaanaynaa yacni namuutu waan dhimanaynaa odayaalkeenna markay da-gaaraan waa dhimanayaan wanaxyaa waa noolaanaynaa yaryarkiina waa noolaanayaan wamaa naxnu anagu ma nihin bimabcuuhiina kuwa lasoo bixinayana ma nihin in huwa maa huwa maahan ninkani rasuulkii bay ka wadaane ilaa rajulun nin un weeyaan iftaraa abuurtay cala allahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay wamaa naxnu inaguna ma nihin bimu'miniina lahu kuwii u rumaynaya isaga qaala wuxuu yidhi nebigii rabbi yaa rabbi rabbigayo unsurnii ii gargaaro ii hiili bimaa kadabuunii bitakdiibihim beenintooda iyaaya aniga ay beeninayaan sababkeeda ilaahu iigu hiili ii hiili marka way beeniyeen yacnii taa marka dalkeeda ilaahu ii hiili qaala wuxuu yidhi alle camaa qaliilin maada sila way zaa-idan nacam silada waxaan ka wadnaa zaa-idan nacam laakiin maaa macnaha macnay leedahay qaala wuxuu yidhi camaa qaliilin can qaliilin min azamaani wax yar oo waqtiga ka mid ah layusbixuna lawallaahi yayusbixuna waxay ahaan doonaan naadimiina kuwa qoomamaynayay ahaan doonaan wax yar kadib iyagaaba qoomamaynaya halaagii baa ku imaanaya fa akhadathum waxaa qabatay alsayxatu qayladii ayaa markaa qabatay oo ku yaa qabatay bilxaqi iyadoo xaq ku dheehanoo dhab ama dhab ayay ku qabatay dhabnimo fajacalnaahum waxaanu ka dhignay guhaa'an daad xor xumbo daadka qashinka uu sidaanu ka yeelnay fa bucdan fogaanshiyo lilqowmi qoladii ha u sugnaado adaalimiina dulmiga falay uma markaa dabadeed ansha-naa waxaan amaamudnay oona haysiinay oon aasaasnay min bacdihim iyaga gadaashooda quruunan quruun aakhariina oo kale quruun kale iyo qolooyin kale ayaanu aasaasnay maa tasbiqu min ummatin ajalahaa maa tasbiqu ma ka hormarayso min ummatin ay ummatun ummad ajalahaa waqtigeeda ka hormari mayso wamaa yasta'khiruuna mana dib dhacayaan waqtiga alla ugu talagalay kadib dhici maayaan waqtiga halaagooda unbay ku imaanayaan uma intaa dabadeed ansha-naa waxaanu aasaasnay min bacdihim iyaga gadaashooda quruunan quruun aakhariina oo kale maa tasbiqu min ummatin maa tasbiqu ma hore ma hormarayso min ummatin ay ummatun ummad ajalahaa waqtigeeda ka hormari mayso alla halaageeda ama dhimashadeeda ugu talagalay wamaa yasta'khiruuna mana dibdhacayaanoo waqtigii alla ugu talagalay ma ka dibdhacayaan uma markaa dabadeed arsalnaa waxaanu dirnay rusulanaa rususheenaanu ayaan dirnay tatraa xaaleyihiin kuwa isfangashan oo israacraacayo oo mid markuu tagaba ku kale uu imaanayo tatraa xarafkan markaa abuu camar iyo wuxuu akriyay tatran tanwiin ayuu akriyey marka yacnii de marka uu soconayana nuunka marka cinda alwaslina nuunkii waa muujinayaa cinda alqacina ama cinda alwaqfina alifuu ku istaagayayo tatraa ayuu ku istaagaya qur-aada badankoodna waxay akriyeen tatraa oo aan marka tanwiiniya lahayn ee aliftuna asalkeeda ya- bay ahayd walidalika xamze iyo waa imaaleynayaa marka naam imaale iyo waxbuu gelinayaa marka tatra macnaheeduna ay mutataabiciina ayb mutawatiriina saasay ka dhigantaa asalkana marka tatra watra bay ahayd watra ibdaal baa dhacay waawdii baa ta lagu bedelay tatra bay marka noqotay naam ayb sida taqwa ay oo kale naam taqwa ayb leanna taqwa asalkeeda waqa ayay ahayd naam ayb marka waawdii baa marka ta lagu bedelay taqwa baa marka saa loo uma markaa dabadeed arsalnaa waxaanu dirnay rusulanaa rususheenaanu dirnay tatraa xaaleyihiin kuwa israacayo kullamaa mar kastoo jaa-a uu yimaado umma kullamaa kol kastoo jaa-a uu yimaado ummatan ummad uu u yimaado rasuuluhaa rasuulkeeda uu u yimaado kadabuu way beeninayeen hu isaga fa atbacnaa waxaanu raacsiinay bacdahum qaarkood ayaan bacdan qaarka kala raacsiinay waa halaagnay wajacalnaahum waxaanu ka dhignay axaadiida wax lagu sheekaysto qolaa meeshaa deganaa jirto saas bay u dhaqmeenoo waa la baabi'iyey ayb fa bucdan fogaanshiyo liqowmin qolaha u sugnaado laa yu'minuuna aan rumayneynin uma markaa dabadeed arsalnaa waxaanu dirnay rusulanaa rususheennii baanu dirnay tatraa xaaleyihiin mutara mutataabiciina ama mutawaatiriina kuwa israacraacaya xaaleyihiin kulamaa mar kastoo jaa-a ummatan ummadi uu u yimaado rasuuluhaa rasuulkeeda uu u yimaado kadabuu waa beeninayeen hu rasuulkii bay beeninayeen fa atbacnaa waxaanu raacsiinay bacdahum qaarkood ayaanu bacdan qaarka kale raacsiinay bilhalaaki baanu ku raacsiinay halaag yacni qaarkood waanu halaagnay fii itri bacdin kuwa kale gadaashooda wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay axaadiida axaadiida marka waa jamcu uxduuhatin uxduuhatin jamceeda uxduuhaduna waxaa la yidhaahdaa waxa laga sheekeeyo laakiin shar marka looga sheekeynayo shar ahaan khayrka maya haddii khayrka marka laga dhigaayo xadiid bimacna alxadiid laga dhigayana waxaa laga wadaa waa in la qeydaa marka fajacalnaahum a wajacalnaahum axaadiida qur-aanku inta badan sharta uu isticmaalay fajacalnaahum axaadiida wamazaqnaahum kula mumazaqin iyo hay-adahaasaa ka mida marka waana jamcu xuduuhatin shartaana loo isticmaalaa haddii khayrka loo isticmaalayna waa in la qeydaa walidalika ibnu durayd maqsuurada waa u isticmaalay khayrka laakiin waa qeyday oo wuxuu yidhi wainama almar'u xadiiثu bacdahu fakun xadiiثa xasana liman wacaa maqsuurada saasuu yidhi qofku waa sheeko marku dhinto kadib waa laga sheekeynayaa ayb ee waxaad ahaataa buu yidhi sheeko fiican noqo adiga nacam oo dadku wax fiican ha kugu xusuustaanoo ha kugu sheegaan bani aadamkuna inuu raadiyo dadku inay wanaag ka sheegaan ee marku dhinto kabacdi wax fiican waa nacam arrintaa iraadadaas iyo wax xun maaha faanfaan raadin iyo ma aha maxaa yeele nabiy llahi ibraahim baa ilaahay ka bariyeyba sow maaha nacam wajcal lii wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin ammaan wanaagsan ilaahu dadka dambe ii dhig dhexdooda waa wax fiican marka taasi bani aadamku marka shaqou qabanayaa waa dadaalayaa ixsaan buu sameynayaa si wax wanaagsan uga haraan gaalada iyaga ummadahan hadda gaalada ah aakhiro ayaga badanaa uma halgamaan mana rumaysnaba badankooda waxay raadiyaan marka in wax fiican ka haro oo qofkani waa dadaalayaa waxbuu sameynayaa mu-asasaad iyo magacyabuu samaysanayaa hadhow marka wuxuu rabaa ummadaha dambe inay yidhaahdaan ninkan taariikh uu leeyahay waxaasi marka iyaga dagaalkii uu adduunye ahaan u fahmay isaga dadka muslimiinta maxaa ku dhacay iyaga marka nacam weliba gaar ahaan innaga dadkeenna ma kala jeclo wax ka haro iyo waxaan ka harin iyo dad baa waxaa laga sheegay ceeb maxay dhibtaa ceeb waa laba afmaroojiso laba jeer unbaa saas iyo saas la dhahayaa maahane de ceebta miyadaa weligeed ku haysanayso waxa keenayana de taariikhdanaan ihtimaam badan siinin kuwa dadka ugu liito ama ugu xun baa laga yaabaa inay calaamad fiican ay noo noqdaanoo maanta dhan la amaano ayaa laga yaabaa ama meelo lagu magacaabo ama markay dhintaan la buunbuuniyo markay noolaayeenna dhib unbay ayaa lagu qabay waa annaga cadaab aan cadaabanahay qeyb ka mida haddii isaga taariikhda in lagu abaalmarinayo uu ogaan lahaana waxbuu reebo lahay marka qofku inuu yacni wax wanaagsan ka haraan wax fiican waayo sidanada ibnu durayd uu leeyahay wa inama almar'u xadiidun bacdahu fakun xadiidan xasanan liman wacaa qof walbou marka taariikh fiican reebo ayb fawajacalnaahum waxaanu ka dhignay axaadiida wax lagu sheekaysto oo yacnii halaagoodii iyo siday u xumaayeen iyo laga sheekaysto fa bucdan fogaansho liqowmin qolaha u sugnaado laa yu'minuuna aan rumayneynin uma markaa dabadeed arsalnaa waxaanu dirnay muusaa nabiyullaahi muusaan dirnay iyo wa akhaahu walaalkii ayaanu dirnay haaruuna haaruun ahaa biaayaatinaa baanu la dirnay aayaadkeenna iyo wa suldaanin xujo ayaan la dirnay mubiinin cad ilaa fircawna fircawn intii ka abaanu u dirnay iyo wa mala-ihi kooxdiisa fastakbaruu way waa iskibriyeen oo way isweynaysiiyeen xaqii bay ka santaageen wa kaanuu waxay ahaayeen waxay ahaadeen qowman qolo caaliina isa sara marinayso kibir isku sara marinayaan oo dadka yasayo faqaaluu waxay yidhaahdeen anu'minu ma u rumaynaynaa libasharayni laba bashar balsay isku hadal u yihiin feeri laba qof oo bashar ah midlinaa annagoo kale ah miyaan u rumaynaynaa walxaal qowmuhumaa tolkoodna qoomkooduna caabiduuna uu yahay kuwo adeecsan oo gacanta ugu jiro oo yacni u hogan oo u dulleysan lana annaga noo hogan yacni laba nin oo bashar ah innaga nala mida maan warka miyaan u rumaynaynaa wa qowmuhumaa lanaa caabiduun dadkooduna annagaaba gumaysano annagay yacni taladeenay ku socdaan ayb oo carabtu waxay tiraahdaa qof kasto oo qof adeecsan oo daacadiisa ku jira cabdi bay dhahaan cabdi fakadabuuhumaa way beeniyeen fakadabuu way beeniyeen fircoon iyo qowmkiisii humaa nabiyullaahi muusa iyo haaruun ayay beeniyeen fa kaanuu waxay ahaadeen min almuhlakiina kuwii la halaagay ayay ka mid ahaadeen walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqaha aataynaa muusa muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii baan siinay lacallahum yahta lacallahum yahtaduuna likay yahtaduu say u hanuunaan ayb marka alla wuxuu leey uma markaa dabadeed arsalnaa waxaanu dirnay muusa muusaan dirnay iyo wa akhaahu walaalkiis haaruuna ahaa biaayaatinaa baan la dirnay iyo wa suldaanin xujo xujada oo mubiinin cad ilaa fircawna fircawn xujada iyana de waa kasoo suurat lcaraaf iyo meelo badan baan uga soo hadalnay ilaa fircawna fircawn intikaa baan u dirnay iyo wamala-ihi mala-iisii shacabkiisii fastakbaruu way santaageen xaqii bay ka santaageen wa kaanuu waxay ahaadeen qowman qolo caaliina sareeyo yacnii waa isa saro mariyeenoo culuwigaa laba nooca qofna inuu wanaag ku sareeyo kaa hadda lagama wado ee hadda midkani waa midka kibirka ku dhisanoo tilka daaru laakhiratu najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaadan kan alla u dadka mu'miniinta maba yani alla sifadooda inuunan ahayn ou sheegay faqaaluu waxay yidhaahdeen anu'minu ma u rumaynaynaa libasharayni laba qofood midlinaa kuwaasoo midlinaa inagoo kale ah wa qowmuhumaa walxaal qowmuhumaana caabiduuna lanaa kuwa annaga yacni daacadeenna ku jiro ay yihiin dadkoodu shacbay annaga noo yihiin kuwa mayaan u rumaynaynaa waa istikbaar marka iyo kibir fakadabuuhumaa way beeniyeen qowm fircoon qowmkiisii waxay beeniyeen nabiyullaahi muusa iyo haaruun nabiyullaahi haaruun fa kaanuu waxay ahaadeen min almuhlakiina kuwii la halaagay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe aataynaa muusa muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii baanu siinay towraad baa loo jeedaa lacallahum waxay mudan yihiin yahtaduuna inay hanuunaan likay yahtaduu wajacalna bna maryama wa ummahu aayata waaaweynaahmaa ilaa rabwatin dati qaraarin wa maciin wajacalnaa waxaanu ka yeelnay ibna maryama maryama inankeedii iyo wa ummahu hooyadii aayatan baan mid kasta ka yeelnay calaamad qudradeenna lagu garto calaamad marka mid kastaa see looga yeelay maryam inay dhashay oy uur qaaday iyadoo cidna nin uuna u tegin qudro allow ciisana waa aayadoo aabba isagoon lahayn bau dhashay labaduba marka mid kastaa waa aayad wa aaweynaa waanu dunnay humaa labadoodii waxaanu u dunnay oon gelinay oon geynay ilaa rabwatin taag meel dhulka korkiisa taag ka ah daati qaraarin sinaan u saaxiiboo dhul simanna ah wa maciinin il u saaxiiba yacni il biyo-ana u saaxiiba aada u macaan ayb meeshaa marka rabwadaasi waa halkee taafaad war badan baa ku jiro qaar waxay yidhaahdaan waa dimashq waa dimashq qaar waxay leeyihiin maya ee waa quudatu dimashq dimashq maaha dimashq iyada dhexdeeda maahana waa quudada quuda meesha la yihahdo hadda lafteeda waa jirtaa meel macruufoo raadiyaalka waxaan umalaynaa waa ka maqashaanoo quudatu dimashqa meelahan marka iska ibtilaysan bay ku jirtaa allah ibtilaa dhibka ka qaadee ayb waxaa kaloo lagu macneeyey in laga wado ram ramla naam alramla ramla marka waxaa weeyaan de magaalada hadda raamalla la yidhahda lafteeda way naam raamalla la yidhaahda lafteeda weeyaanoo marka baytalmaqdis baa waxaa looga socdaa sideed iyo toban maalmood meelahaas bay saasaa kolley ku qoran anu hadda garan maayo inta mayle waxay isu jiraan iye laakiin waa un magaaladan raamalla oo falastiin ka mida ibnu jariir isaga waa diiday ramla inramla in rabwada lagu sheego leanna wuxuu leeyahy ramla meel biyo badan leh ma aha naam daati qaraarin wa maciinin baa aayaduna ay leedahay marka ramalla ma aha naam waxaa kaloo lagu macneeyey bayt almaqdis meeshaas baan geynay oo aan gelinay intaa macnaba waa lagu sheegay aduu siday ahaataba meel taag ah oo siman oo biyo macaan leh baa ilaahay geeye ugu naxariistay wajacalnaa waxaanu ka dhignay ibna maryama maryama inankeedii nabiyullaahi ciisa waaye iyo wa ummahu hooyadii aayatan ayaanu ka yeelnay aayad calaamad waxdaaniyadeenna iyo qudradeenna lagu garto sidaaba waa la leeyahay wa aaweynaa waanu dunnay humaa labadooda ilaa rabwatin taag intii ka ab aan u dunnay meel dhulka taag ka ah daati qaraarin sugnaansho u saaxiiba meesha lagu sugnaan karana waa meel siman ayaa yacni qof ku sugnaan karaa wa ilaa haddii dhulku qar iyo god uu yahay ama god iyo doon uu kala yahay waxa weeyaan qofku maku qaraar iyo sugnaansho badan ma laha wa maciinin il u saaxiib ah ishuna marka biyo macaan meel laga helayo hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed